Star FM News.
kulan waxaan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a k m b d u oo dalbatay in baaritaan lagu sameeyo musuqmaasuq ka dhex jira waaxda caafimaadka shan qof oo ku eedaysan dilii dhac ay geysteen oo maxkamad la soo taagay wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya caalamkan waad dhegaysan doontaan intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon taariikhdu dhegaysta waxay ku beegan tahay toddobai tobanka bisha sagaalaad ee sebteembar ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka dhegaysta ay sugan tahay afar iyo tobanka bisha saddexaad ee rabiicul awal ama bisha mawliidka ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix iyo hijriga kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya ee dhegaystayaal soo dhowaada ururka ay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta dalka ee k m b d u ayaa dalbanaya in baaritaan hufan lagu sameeyo waxay ku sheegeen musuq maasuq weyn oo ka dhex jira waaxda caafimaadka ee waddanka xilli ururkan xilli uu ururkan soo bandhigayay warbixintiisa labada kun iyo labaiyo labaatanka ilaa labada kun iyo afar iyo labaatanka ayuu ka hadlay qandaraasyada la siiyo shirkada ajnebi ah k m b d u ayaa shirkadaha ajnebiga ku eedeysay inay dalka keeneen qalab aan tayadooda gaarsiisnayn heerkii laga rabay islamarkaana ay waddanka u horseedeen khasaare dhaqaale shirkadahan ayaa laga leeyahay dalalka jarmalka iyo asturiya k m b d u ayaa intaasi ku dartay in shirkadahan ay malaayiin shilin ka heleen dowladda kenya oo ay u qalabeeyeen xarumaha caafimaadka ee waddanka ururka k m b d u ayaa doonayay in baaritaan hufan lagu sameeyo cidda ka dambeysay qandaraasyada cidda ka faa'iideysatay iyo in mashaariicdan ay kenya ka faa'iideysaa waxaa maxkamadda magaalada makindu ee ismaamulka makweyne lasoo taagay shan qof oo laba ka mid ay dhalasho ahaan kasoo jeedaan dalka tanzaniya eedasanayaasha ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta rabshadii dilka josef kamala oo ahayd darawal ku shaqaysan jiray mootada ama dhugdhugleyda josef kamala ayaa soddon iyo kowdii bishii hore lagu dilay magaalada makindu ee dowlad deegaanka makweyne waxay eedeysanayaashan kasoo hormooqdeen garsoore evans mambicha iyagoo iska fogeeyey eedeymaha loo soo jeediyey waxaa eedeysanayaasha lagu kala magacaabaa boniface mugira george maina james muwangi victor arnold iyo antibas masana wararka ayaa intaasi ku daraya in eedeysanayaasha ay xadeen mooto qiimaheeda lagu sheegay boqol toddobaatan iyo lix kun iyo boqol shilin ayna dileen mulkiilihii lahaa maxkamadda ayaa diiday damaanad ay codsadeen eedeysanayaasha kiiskan ayaa mar kale la dhegeysan doonaa afar iyo labaatanka bishan madaxweynaha dalka william ruuto ayaa wargeyska rasmiga ee dowladda kusoo daabacay magacaabidda guddi heer qaran oo dib u eegis ku sameynaya hanaanka cusub ee maalgelinta tacliinta jaamacadaha iyo macadyada farsamada guddigan ayaa loo xirsaaray dib u eegista tabashooyinka ardayda ee ku aadan hanaanka ee dowladda ku maalgelinaysa tacliinta sare waxaa guddigan ay haystaan muddo sideed toddobaad ah oo uu dib u eegista kusoo ku sameynayo ama uu kusoo gabagabeynayo guddigan ayaa markuu dubeegista soo gabagabeeyo wuxuu marka hore warbixintiisa la wadaagi doonaa madaxaan iraahday wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka ayagoo kadibna usii gudbi doona madaxweynaha dalka william ruuto sidoo kalena ay warbixinta usii marin doonaan wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa maalmahan hoole la sheegay inuu ka wada magaalada kalkacyo wuxuuna dhowaan ama shalay ka dahfuray gogasha nabadda beela halkaasi ku dagaalamay deegaano ka mid ah gobolka mudug madaxweynaha ayaa sheegay muhiimadda ay nabaddu u leedahay labada beelood ee dega gobolkaasi iyo guud ahaan labada maamul
war kasta oo halkaa laga yidhi munaasib uu ahaa uu ku habboonaa intii ka hadashay intii hore loo soo qabtay ama lasoo marayna sidaas oo kale wax badan kuma siyaadinayno maantay waxaan joognaa madashan ama shirkan aad iyo aad runtii noogu ah ahmiyadda weyn noogu leh inaan sida uu yahay uga faa'iidaysanno oo aan naga dhumin wax naga lumin oonaan il duufin ayaan u baahanna walaalayaal mudanayaal iyo marwey meeshaan wixii laysoo dhihi lahaa maanta ugu dambeyn intana waa laga yidhi horena waa loo soo yidhi waxaan rabnaa dadkayagu waa yar yihiin dhulkuna waa weyn yahay waxaa doodaha iyo hadallada inta badan ka mid a dhul in laysku haysto dad yarna waana dhul aada u ballaaranna waa deganna oo ilaahay subxaana wa tacala nadijiyey saas darteed haddaanay garashadu si naga noqon dhul lagu celiiriya oon isku rixrixinaa ma jiro magaalada vienna ee dalka austria waxaa ka qabsoomay meertada lixdan iyo sideedaad ee shirweynaha hay-adda atomikada adduunka ee loo soo gaabiyey i a e a kaasoo ay ka qaybgaleen ergooyinka dalalka xubnaha ka shirweynaha ayaa lagu ballaariyey hay-adda iyadoona dalal cusub oo xubno ka mid aaniraada iyadoona dalal cusub ay xubno ka noqdeen dalalka xubnaha ka noqday wakaaladda tamarta ee nucliyerka ee caalamiga ee qeybta ka ah ee gaartay ilaa boqol toddobaatan iyo ded ama dalalka xubnahan ka ah wakaalada damarta ee nucliyerka ayaa waxaa gaareen boqol toddobaatan iyo sideed dal dalalka ku biiri waxaa ka mid ah wakaalada tamarta ee nucliyerka marka magaceeda loo soo gaabiyey a e ayaa waxaa ka mid ah wadamada kusoo biiray dalka soomaaliya oo markii ugu horeysay tan iyo asaaskii hay-adaasi hadda ku biiray xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya xamsa aadan xaadow oo ka mid ah wafdiga soomaaliya halkaasi u qaybgalay ama wafdiga soomaaliya ee shirkaasi ka qaybgalay ayaa sheegay in soomaaliya hore u gudbisay doonista xubinimada hay-addan hay-addan oo loo waa hay-addana loo soo gaabiyey i a e a ayaa u xil saaran ururka qaramada midoobey ee ilaalinta nucliyerka iyo la socodka xaaladaha atomikada adduunka markan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka waxaa lagu soo waramayaa in saddex qof oo falastiiniyiin ah lagu dilay weerar israa'iil ee ku qaaday magaalada khaza maalin un kadib markii duqeymo ay ku dhinteen soddon iyo shan qof oo ay ciidamada maray israa'iil ee halkaasi weerara ka geysteen dhanka kale xogayaha waaxda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka antony blinkin ayaa sheegay inay socdaan dadaalada lagu doonayay in xabajoojin rasmi ah ee ka dhaqan gasho marinka khaza ee dalka falastiin tan iyo bishii toddobaad waa niraade tan iyo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkii hore ugu yaraan afartan iyo kow kun laba boqol labaatan iyo lix kun oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerarada israa'iil ee ka wadaan marinka khaza halka lagu dhaawacay sagaashan iyo shan kun afar boqol iyo saddex iyo toban kale warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii star f m waa nagaynta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin waramayey warkana soo saaray cidduu warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeyna ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w lodsta f m co k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey